bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu albaab الraabic min kitaabi macaalim fi aadaabi اlmutacalim baabka afraad oo ku saabsan kitaabka macaalimka macaalimu fi aadaabi اlmutacalim ahna baabka ugu dambeeyo ee abwaabta kitaabka kitaabkan fii aadaabihi maca alkutub wuxuu ku saabsan yahay aadaabta ardayga uu kula dhaqmaayo kutubta yani kutubta wax ka baranaya ee aaladda cilmiga u ah sida uu ula dhaqmaayo ama aadaabta laga doonayo tijaaha alkutub alkutubu aalat lilcilmi kutubtu waa aalad yani cilmigu leeyahay fayanbagii liaalibi ardayga waxaa u habboon an yactaniya inuu aada ugu dadaalo u isku kallifo biiqtinaa'ihaa kutubta haysashadeeda yanii inuu kutub badan haysto inuu isku dayo haysashada kutubta inuu ku dadaalo ima ishtiraa-an sida uu ugu dadaalayana waxay tahay gadasho ima ishtiraa-an gadasho uu soo gato ow ijaaratan ama ijaaro uu soo kiraysto kutubta berigii hore marka waa jiri jirtay kutubaha qofka haysto oo kale ama kutubta iskale ayaa meelaha qaar ama maktabadaha qaar ayaa laga alxamdulilah ayaa laga kiraysan jiray marka inuu kiraysigaasna uu ku haysto ow caariyatan ama caariye inuu ku helo uu ku haysto uu qofka iska lahaa kasoo tabalcaaraysto uu ka caariyeysto wain lam tatahaya lahu daalika hadday arrintaa usuur u diyaargaroobi weyso oo ay u suurtageli weyso ikhtalafa ila almaktabaati maktabadaha ayuu ku noqnoqonayaa lilqiraa'ati ayuu ugu noqnoqonayaa akhrisasho waliطilaaci iyo daalacasho kutubta uu daalacdo haddii intaa aan la helin ama la waayo intaas qofku wuxuu ku dadaalayaa markaa waxay tahay inuu maktabadaha tago oo uu meeshaa u tago mudaalaco iyo qiraa'a akrin akhrisasho culimadii qaar baa weliba waqtigan dhow soo gaaray sida sheekh alalbani oo kale ayaa maktabad dhan maktabad daahiriya oo dimashqi ku taalay asagaa fahraska u sameeyey kitaab kutubta maktabadda taallo yacni isagaa fahaaris u sameeyey kitaab walbo iyo meesha uu yaallo iyo waxyaabahaas oo dhan sidaana waxa uu u sameeyey waxay tahay waa aad iyo aada ugu noqnoqon jiray ilaa waxaa la yihi siddeed iyo toban saac lix iyo toban saac ayuu maalintii wax daalaco jiray oo wax aqri jiray waxaa dhici jirtay mararka qaar jaranjarada korkeeda kutubta waa dheer tahay jaranjaraa loo fuulayaa jaranjarada korkeeda inuu kitaab dhan ku dhammeeyo ama nus qira'a inuu ku gaa uu ku gaaro isagoo jaranjarada ku dul taaganoo saa uu akrinayo kitaabkii nacam jalad iyo marka sabar badanuu ulahay qofkuna wixii uu ku dadaa waxa uu rabo ma dareemayo tacab iyo daal iyo noog iyo ma ka dareemo culummadii horena qaar waxayba ka gaareen mudaalacada waddada dhexdeeda inay ku daalaco jireen kitaabaha khadiibulbaqdaadi waxaa laga wariyey inuu intuu kitaabka soo qaado intuu socdo xataa inuu wax daalacday jeclaayeen waddada markaas uu maraayaba waa kitaabka waa daalacana qaarkood waxaa la tilmaamay inayba god ku ugu dhaceen ama ay yacni xayawaan iyo wax ay ku markaa uu ku dhu uu hertiyey iyagoon arkaynin oo intaas kitaabka un fiirinayo waddadii dhexdeeda xataa ku daalacanayo ayb ilaa sheekh ilalbani wuxuu sheegay maktabaddaa igu dheeraatay buu yihi maktabad daahiriya waqti dheer baa marka iiga baxayuu yihi maktabadda inaan gaaro si aan waqtigaas u badbaadsadaan waxaan iibsaday buu yidhi baaskiil baaskiilkaasaan marka ku imaadaa maktabadda markaasaa nin nasraani aho sheekooyinka joornaalada kusoo qoro qosolka ayaa wuxuu joornaal kusoo qoray buu yidhi nin sheekh oo koofi wato oo baaskiil raacdaynayo ayaa la arkay yidhi awal mara fii shawaarici dimashq marka wuxuu yidhi waxaas aniga dan weyn ioma ahayne waqtigaa muhiim ii ahaay ayuu yidhi marka waa aaday muhim u tahay waxyaabahaas la ogaado faidaa maa xasala aalibu lbidaayaati ardayga haddii uu soo xasiliyo cilmiga bidaayaadkiisa wataxasana bifahmi muqadimaati alculuum oo uu markaa isku ilaaliyo oo uu ka dhigto marka yacnii dhufays uu ka dhigto isku difaaco culuumta muqadimaadkeeda oo mutuunihaa iyo mutuunteeda fahamkeeda fahamka falyantaqil ila almudaalacati markaas kadib mudaalaca ha aado yani goormoo qofka maktabaadku ay anfacayaan inuu wax ka daalacdo marka uu mutuuntii iyo muqadamaadkii culuumtii iyo markau barto oo uu wax daalacan kara markaas ha u guuro mudaalaca fa ina bihaa mudaalacada ayaa yaqacu oo ugu dhacayaa calaa kunuusin hamiina kaydad aad qaali u ah ayuu ugu dhacayaa oo fawaa'ida jaliila iyo fawaa'id waaweyn ayuu ka helaa mudaalacada wa hada yaxtaaju ilaa adabin mudaalacadaas iyo kutubtaas maktabadda aadaabay u baahan tahay wa ariiqatin iyo ariiq yasilu daalibu ardayga uu yacni ku gaarayo bisuluukihaa qaaditaankeeda ilaa buqyatihi waxa uu rabo uu ku gaarayo aadaabay u baahan tahay marka cala aalibi an yajta marka aadaab iyo dariiqay u baahan tahay dariiqadii uu ardayga ku gaari lahaa waxa uu rabo cala aalibi ardayga waxaa korkiisa ah oo laga rabaa an yajtahida awalan marka hore inuu ku dadaalo fi istishraaxi maa shay inuu sharax u dalbo qad xawad mutuunuhu mutuuntiisu ay koobtay yacnii mutuunta uu xafidsan yahay ama mutuunta uu bartay oo uu culummada ku aqriyey oo culimmada ka akhristay inuu horta shuruux u raadsado istishraax yacnii wuxuu dalbayaa sharax inuu u dalbado mutuuntii uu soo bartay fa min khilaali diraasati lmutuuni mutuunta diraasadeeda dhexdeeda ayaa yatacarafu ardaygu uu ku aqoonsanaya o ku garanaa xaajatahu baahidiisa ila lmabsuudaati kutubta waaweyn oo u qabo horta markaad mutuuntii haddii mutuuntii aadan soo baranin dee kitaab weyn xaaje inaad u qabto iyo in kale ma dareemaysid mana fahmaysid laakiin marka aada mutuunta barato oo aada matnigaani intaasoo jeer aada akhrisato oo aada si fiican u fahamtay ayaad waxaad dareemaysaa marka inaad u baahan tahay mutuuntaas shuruux inay kaaga baahan yihiin oo shuruuxdii markaa ahmiyadda iyo kutubta waaweyn ay leedahay horta markaasaad fahmaysaa falyuaalic ha mudaalaceeyo likulli matnin matni kasta ha u mudaalaceeyo sharxan sharax sharaxa oo yaxullu furaayo ishkaalahu matniga ishkaalkiisa wayafukku furayo hariibahu kelimaadka hariibka iyo waxa hariibka ku ah meeshaas furfuraayo wa haadaa kani yusaacidu wuxuu kaalmaynayaa maa talaqaa wixii uu kala kulmay min afwaahi mashaayikhihi yacnii wixii uu mashaayikhdiisa afkooda uu ka qaatay uma yanduru wuxuu fiirinayaa fii mabsuudaati kulli fannin fanni kasta kutubtiisa la fidiyey wa mudawalaatihi iyo kuwiisa dhaadheer la dheereeyey ayb marka waxaad isku daraysa waxay tahay mashaayihdii fawaaidkoodii fawaa-iddii mashaayikhda laga qaatay afkooda aad ka ka qaadatay matnigii aada fahamtay hariibkiisa iyo ishkaalka in la furfuro si wixii aada culummada ka maqashay wax ku yacnii wixii markaa kuu kaalmeynayay aada u ogaatay dabadeed markaas ayaa mabsuudaadka iyo mudawalaadka iyo fani fani walba uu ka fiirinay marka hore waa matni marka labaad waa sharax aad u loo doortay marka oo yacnii wixii aada matnigaa ku aragtay ama culimada ka maqashay kaa kaalmeeyo uma markaa dabadeed mabsuudaadka kutubta waaweyn waclam ogow ana tafsiira nusuusi nusuusta tafsiirkeeda owlaa waa ka owleysan yahay waana ka muhiimsan yahay min samaaciha almujarad in layska maqlo keliya aayadda xadiidka wax inaad iska maqasho iska xifdiso kitaabka fiqhiga ah inaad iska xifdiso oo samaac mujarada muhimadda kutubta maaha waxaa ka muhiimsan in la fahmo macaanida kutubta rawa alxaafid ibnu cabdilbar wuxuu wariyey ibnu cabdilbar jaamicu bayaan اlcilmi wafadlihi can sufyaan aلthawriy tafsiiru اlxadiidi xadiidka tafsiirkiisa khayru min samaacihi waa ka waa ka khayr badan yahay maqlitaankiisa yani xadiidka inaad sheeqa ka maqasho oo dusha ka qabato waxaa ka fiican inaad macnihiisa fahamto walidaalika marba tarbiyadu dhinac bay u badataa bacdi innaas waxaa laga yaabaa inay ihtimaam siiyaan macaanida iyo xoogaa ihtimaam yar in la siiyo xifdiga aan aada loo fi loo danaynin dadka qaarkoodna xifdiga inay isku howlaan fahamkii iyo diraayadii aynan isku howlin haddii labada laysku heli karo labada waa fiicantay wixii inaad xafiddo macnihiisana fahamto weliba dadka dhallinyarada aada waa u suuragal labadaas inta uu qofku yaryahayna xifdigaa u sahlan markuu weynaadana fahamka ayaa ayaa u fiican haddii marka la yeelo zamankan laakiin waxaad moodaa inay xoogaa yar badanayso mutuuntii hala xifdiyo bis diraayadii iyo fahamkii inaan dan weyn laga gelaynin oo qofkii keliya un maxfuudaad uu korka ka xafiday haddii wax laga su-aalana wax badan uusan ka ka aqoonin waqtigiina intaas in lagu dhumiyo marka haddii labada mid ha lagu gaabsado haddii la yaraha diraayada in lagu gaabsado waa fahamka waayo haddaad kitaabkan faham si fiican u fahamtay oo bixaytu aada soo bixi karto meeshii aada baxdi uga baahato sidaasaa ka muhiimsan inaad dusha inta ka qabato halna aadan ka fahamsanayn ayb macnahaasaa marka meeshaas ku jira ayb walaa shaka shaki male ana alkutuba kutubta tuuqifuka inay ku ku ku dul joojinayso calaa tafaasiiri ahli اlcilmi linusuus ahlucilmiga nusuusta siday u fasireen ama tafaasiirtooda kutubtaa ayaad ayaad ugu dul istaagaysaa ad ku arkaysaa macnaha wayanbagii waxaa haboon marka an yactaniya inuu aada ugu dadaalo awalan marka hore bikutubi اlawaa-ili culimadii hore kutubtooda min alaimati ah fayuxasilahaa waa soo xasilinaa linafsihi naftiisa usoo xasilinaa lianna fadla cilmi الsalafi cala اlkhalafi daahiru bayinu culimadii hore cilmigooda fadliga uu dheer yahay cilmiga culimada dambe waa iska muuqataa waqad alafa alxaafid ibnu rajab risaalatan buu qoray fii dalika ku saabsan asmaaha uu ku magacaabay bibayaani fadli cilmi salafi calaa cilmi اlkhalaf a'imadii hore salafka cilmigooda saxaabadii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin cilmigooda fadligii ou ka lahaa dadkii dambe cilmigooda fa minhaa kutubaha a'imada kutubtooda xaggeeda ayuu ya'khudu alfawaa'id alcaaliyata fawaa'idda sare oo ka qaadana wannawaadir alghaaliya nawaadirta aada haaliga u ana oo ka qaadana walaa yatawaanaa ardaygu yacni ka daciifi maayo waa inuusan ka daciifin can kutubi almuta'akhiriina ama uunan ka gaabinin kutubtii dadka dambe min ala'imati a'imada ah waalculamaa'i culimada ah fa fiiha alkhayru wadduraru wax fiican iyo durar ayaa laga helaa culimadii dambe waxay qoreen ayakuna wayanbagii waxaa habboon an yuqadira inuu weyneeyo kutub alcilmi kitaabada cilmiga xaqa taqdiirihaa weyneynteeda dhabnimadeeda fa kaana min alculamaa'i alrabbaaniyiina culimadii hore waaweyneed waxaa rabbaaniyiinta waxaa ka mid ahaa man baa ka mid ahaa laa yadkhulu aan gelaynin beyta alkutub maktabadda meesha kutubta ay taallo ilaa biطahaaratin dahaaro un ku geli jiray si kale aanan ku gelaynin taqdiiran lilkutub qadarid ou qadaraya kutubta darteed a'imadii hore waxaa ku jiray dad maktabadaba aan gelaynin ilaa iyagoo weyse qaba maaha taqdiiran lilkutub weysaduna hadda mar walba u fiican tahayba qofka inuu weyse iska qaba dakara alxaafid ibnu casaakir fii taariikhi dimashqa في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن المشهور بأبي عثمان الصابوني أبو عثمان الصابوني ترجمadiisa وxuu ka sheegay canhu xaggiisa uu ka sheegay أنه qاala inuu yidhi وma دkلت byt الكتب qaط إلا عlى طahاaraة kutubta meesha ay taal maktabadda ma aanan gelin weligay ilaa dahaaran ku geli jiray waqad caqada alxaafid bnu cabdilbar wuxuu guntay fii jaamici bayaani اlcilmi wafadlihi baaban baab ayuu u guntay fii dikri man kaana laa yuxadisu can rasuuli اllahi sal l slam ila wahuwa calaa wudu yani baabba wuxuu ka dhigay qofkii aan nebiga xadiidkiisa aan sheegi jirin ilaa isagoo weyse qaba maahane yani waa badnaayeen aimada marka xadiidka ay akrinayaan waa soo weyse qaadan jireen iyagoo markaa qadarinaayo waxyigaas ilaa sunnadii iyadana waa waxyi macnaheedu maahan inay waajib tahay an waxaan ujeedaa sidii qur-aanka oo kale waayo lama akrin kara xadiidka ama lama taabo karo kutubtiisa weyse la-aan maaha xugun oo ka hadli mayna ma bannaano ah ee xugun waxaan ka hadlaynaa yacni sida wanaagsan oo fiican qofku inuu markaa kutubta qaabkaas ku ixtiraamo ayb meeshaas marka hadihi طariiqaة اlأma aimada dariiqadooda weeyaan tan wa anta tara اlyowma maanta waxaad arkaysaa adiga yuudacu اlmasaaxifu calى اlardi kutubtii masaaxiftii oo dhulka la dhigayaan arkaynaa yacni masaaxiftii oo dhulka layska dhigayaan arkaynaa masaaxiftii oo kabaha korkooda ama laga ag dhaweynayan arkaynaa mexmalkau saaraa qur-aanka meeshii kabihii u ag dhaweynaa kii meesha kabta gelinayana waa kor marinaa musxafkii kalaamullaahi ku yaalay waay qaar kalena waxaa laga yaabaa inay kabta kor mariyaan mid kale kabaha markau dhigaayo aayar u dhigi maayo waa tuuraa waxaan ku tuurayaa meesha kabaha la dhiga musxafkiina waa la deris yani kab iyo kitaab waxaan maqli jirnay dadkii hore o dhaho qofkaani kab iyo kitaab kalama yaqaan masaajidii hadday soo gasho marka kab iyo kitaab inaan la kala aqoonin sow dhib maaha marka arrin marka qof walba ficilka uu sameynayo inuu aada uga fiirsado u baahan waa a'imadii hore maktabadii kutubaha ma geli jirin weyse la-aan aan ka hadlaynaa annagii musxafkii baa saas nagu ah ayb taasuu marka uu ka hadlayaa marka faidaa unkira calaa dalika balaayo kalena tan hadda waaye dadka qaarkood dad aqoon lehay iska dhigayaan faidaa unkira calaa dalika haddii lagu inkiro war kutubka musxafka dhulka ka qaad la yihaa faidaa unkira alaa faidaa unkira calaa dalika bacdu ljahalati haddii lagu inkiro bacdu ljahala sidaas saaxuu waa qaylinayaan bialabi daliilin daliil kan ayay la qaylinayaan yanhaa can dalika arrinkaa reebaayo falcajabu waxaa la yaab leh kayfa kharaja can dihnihim sida uu dihnigoodu uga baxay tawqiiru kalaam illaahi caza wajala yani ilaahay kalaamkiisa weyneyntiisa sida uu qalbigooda uga baxay baaba la yaab leh waidaa tabaracnaa bilijaabati haddaan yani arrinkaas waxaan ujeedaa waxay tahay uma baahna daliilkan iyo uma baahna sababtoo ah arkaan liimaanba waxaa ka mida aliimaanu bilkutub qur-aanka kutubtuu ka mid yahay iimaankuna muxuu keenayaa aliimaanu muujibun lilikraam muxuu keenayaa iimaanku maamuus waxa aada aaminsantahood rumaysan tahay waa waa weyneyneysaa waad maamuusaysaa marka qur-aankii aan rumaysnayn iimaankuna uu keenayo muujibulikraam ihaano in lagu sameeyo sax maba aha qofka marka iimaankiisu inuu arrintaa ku dareemay ahayd haddii marka ajwibada aan ku tabarucnana naquulu waxaan dhahaynaa rawa alimaamu abu dawuuda fii sunanihi can ibni cumara fii qisati rajmi lyahuudiyeyni labadii yahuudi rajmintooda qisadii ku saabsanayd qaala wuxuu yidhi fanazaca الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu siibay alwisaadata barkinta min taxtihi hoostiisuu ka siibay yani meeshii yahuudda ay wax ku baranaysaa la tegey ayuu tegey rasuulka sal ll l slam isagoo marka inuu xujada ku ooga rabo markaasuu wuxuu yidhi zaaniga maxaad ka helaysaan xadkiisa kitaabkiina rajmi ma ku jiraa maya bay dhaheen keena buu yidhi marka kitaabkoodii markuu ka qaaday ayuu barkintii hoostiisa taallow ka bixiyey hortiisuu dhigay wa wadaca towraata calayha towreedkii yahuud gacantooda ku jirayna barkintiibuu kor saaray ayb qultu idaa kaanat haadihi tani hadday tahay mucaamalatahu nebiga la dhaqankiisa iyo mucaamaladiisa fi towraati oo kula dhaqmay alladii towraadka oo weliba kaana fii aydi lyahuud yahuud gacantooda ku jiray yacnii ay taxriifiyeen ay wax ka bedbedeleen famaa casaa an yatacaamala almu'minu maxaa marka habboon oo dhow qofka mu'min oo la rajee laga rajaynaya qofka mu'minkaa inuu ula tacaamulo amaama hada alqur'aan qur'aankan hortiisa alladii laa ya'tiihi albaailu min bayni yadayhi walaa min khalfihi baail hore iyo gadaal uusan uga imaanaynin haddii towraatulyahuud towraadkii yahuud gacantooda ku jiray wax ka muxarafka ahaa ee waxyaalo badanna aan muxaraf aysan ahayn dabcan waxyaabay taxriifiyeen waxyaabana ma aynan bedelin dabcan maadaama marka kitaab yahuud gacantooda ku jiro magaca kitaabkaas lehna oo ahaa kitaab samaawi oo ilaahay xaggiisa ka soo degay weyneyn oo marka kutubta alle xaggii ka soo degtay oo weyneynaya rasuulka sal lla ly slam walow muxarafba ha laga dhiga qaari wax ka mid a ayuu barkinta u saaray ilaa wax kaloo barkinta u saaraayo ma hayn hoostiisuu ka bixiyey hortiisuu dhiga waa saaray kitaabkeennan marka maxaad malaynaya marka oo qur-aanka marka qofkii daliil rabata oo gaar ana kaas waxa ku fahmo waxaa kaloo iyadana aan yani masaaxifta qaab xumada loola dhaqmo masaaxifta waxaa ka mid a mararka qaar waxaa dhici karta masaaxiftu inay meel hoose ay yaallaanoo laakiin mixmalka ay saaran yihiin laakiin dadka safka hore fadhiya oo kale lugahooda waa fidinayaan musxafka ay lugta ku taagayaan yani musxafka in lugta lagu taago maya saas ma fiicna waayo qof aad axad aada maamuusayso ama qof ikraam iyo kamuda lugaha kuma taagi lahayn walidaalika culimmada sheekh ibnu cuthaymiin fatwa uu leeyahay arrintaa laga su-aalay uu leeyahay arrintaas ixtiraam darro waayo ilaahay kitaabkiisa lagu sameynayo mar qofka inuu waxaas dhan iska ilaaliyo kutubta in la cuskado la barkado waxaasoo dhan ma banaana waxaan ujeedaa waxyaaba marka aadaabta kutubta iyo aan la soco karin ayb wamin aadaabihi fi lkutubi aadaabtiisa kutubta uu kula dhaqma waxaa ka mid a an yajtahida inuu ku dadaalo fii xifdihaa kutubta dhowridooda wa sawnihaa ilaa fii xifdihaa ilaalinteeda wa sawnihaa dhowrideeda can italafi inuu ka dhowro baaba iyo walbilaa iyo inay baaliyowdo inuu ku dadaalo oo kitaabada marka yacni uu ka ilaaliyo wax allaale wixii baabi'inaayo ama inay deg deg u baaba-aan ka mida waa ka ilaalinaa kutubta waa la dhaqaaleyna waana la xifdina ayb laa siyama kitaab naadiroo makhduuda hadduu yahay maba kusii jira ummadahan hadda qaarkood gaaladan waxaan ku aragnay makhduudaad fara badan waddamada islaamka ka qaatay ama qaarkood ay soo gateenba iyagu marka waxay u sameeyaan waa ka ganacsadaan taariikh ahaanna waa u haystaan waxaa laga yaabaa marka qof inuu u baahdo koobiyay siinayaan lacagay ka qaadanaya meesha makhduudaadku yaallaan lama ogola qalin in lala galo qalin oo qalin beera ah oo qad yani qalinka rasaaska qalin rasaaska iyo warqad cad unbuu qofka la tegaa qalin rasaas qalinkan beeraha qaddu ay ka daadan karto waa ma ogola waxa ka dambeeya maxay u diidayaan qaddaasi hadday makhduudka ku dhibicdo wixii waa halaabayan iqada iyo kalsoonida lagu qabaayana waa dhume hadhow kitaabka yani maahan keliya bikulli basaada qofka inuu is yiraa wargaaladan kutubta waaba waaba bedelayaan ayagu way ogyihiin inaysa bedeli karin waayo kitaabkan koobiyaal badana caalamka inay yaallaan iyo waa la socdaan waana ogyihiin marka macno u sameymaysa inay ayaga wax ku qorqoraan ay bedelaan ayagu dha wixii ay u rabeen iyo in la wax laga gato iyo dhaqaale inay ka sameeyaan ma ka helayaan iyaga lidunyaa bay u xifdinayaan ilaahayna waa ugu talagalayoo in allaha la yu-ayidu hada اdiina birajuli اlfaajir oo kale marka qadaas inay ku dhibicdo ayay ka ilaalinayaan lianna masder risqi ay wax ka helaanoo u noqday waa ku dadaalayaan qof muslima marka kitaabada inuu iska jeexjeexda iyo inuu sokor ku duuba iyo maxaa keenaya marka waxaan aragnay dad kutub yani buugaag carabiya qur-aan oo ku qoran yahay oo xadiid ku qoran yahay kuwo wax ku duuduubayo sokor ku duubayo kuwo ka dhiganayo aftirasho iyo ayaad arkaysaa qofkaas waa qof yacni qof wax aqoon iska dhaafe xataa miirkii qof ka tego uu egyahay ummaduu marka yani mushkiladu cilmi la-aan keliya ma aha jahliga keligiis mushkilo ma aha jahliga basiidka mushkilo saasa ma aha weli waa laga daran yahay waxaan arki jirnay dadkii hore annaga yacni joornaalka carabiga oo xataa aan diin iyo qur-aan iyo waxba ku qornayn ma je ma ma jeclaa jirin joornaal carabi dhulka hadduu yaal iyo waa ka qaadaa yani waxay aaminsan yihiin luqadan carabiga armaa qur-aan ku yaallaa iyo wax lamida waa mana laga inta badanna laga waayi maayo sida badan magaca ilaahay iyo bismi illaahi raxmaan iraxiim iyo magaca isaga qoranoo cabdullaahi oo kale allah lafduljalaalihiyaa ku qornaanayo hadhow marka aad bay marka u diidi joornaal carabi ah in la keeno meelaha ayaa xataa ma jeclaa jirin dadkii hore aqoon waa ka yaraayeen dadkan laakiin xoogaa waa yani waxaa ku jiray unuxur ayb inuu ilaaliyo waida stacaara alkitaaba kitaabka hadduu caariyeystana falyarjic ilaa saaxibihi ninka iska lahaa ha u celiyo caqiba qadaa'i xaajatihi minhu xaajadiisa markuu ka guto ka bacdi fa ina saaxibahu muxtaajun ilayhi qofkiisaa u baahan kitaabka haddaad ka qaadood iska haysato sanawaad waxaa laga yaabaa inuu baxhi maalin inta u baahdo kitaabkii u baahdo oo waayo marka haddaad ka dan dhammaysato kitaab haddaad caariyeysato celi culamada qaar waxay ku tilmaamaan haddaan la celinin asbi asbulkutub kutubta boolidoodu saas waa n walyactani ha-aad ha u daryeelo ha ku dadaalo aabacaati almuxaqaqata abacaadka la taxqiijiyey min qibali ahli اlcilmi xaggooda laga taxqiijiyey ahlucilmiga binusakin nusakna lagu taxqiijiyey qadiimatin saxiixatin ore oo saxiixa muqaabalatin oo weliba la muqaabaleeyey litaiqa saad ugu kalsoonaata adiga sixata maa shay sixadiisa tanquluhu min alkitaabi aada kitaabka ka guurinaysid kutubta hadda madbucooyinaad daabacaan madbucooyinka qaar dad culamo ahaa joogo culumay shaqooy shaqadaa u dirsadaan makhduudaadkii farguriga isku fiiriyo ree aada ugu dadaalo sida ugu fiican kitaabka ka soo saaro marka kitaabkaa waxa laga guurinaayo waa lagu kalsoonaa karaa fa ina akhda'a dabacaati tijaariyati kahiiratun dabacaadka ganacsiga ku dhisan bis ee taxqiiq cilmiga aan lahayn akhdaa'doodu waa badan tahay waqad tahdii waxaaba la arkaa inay kugu hanuuniso ilaa naqiidi maa katabahu mualifu lkitaab ninkii kitaabka alifay wixii uu rabay cagsigeeda inaad qaadad ka qaadaaba laga yaabaa fa yunsabu ilayhi oo imaamkaa loo nisbeeyo maa lam yakhdur fii baalihi waxaan qalbigiisaba kusoo dhicin loo nisbeeyo wahadakanina laa yacrifuhu ma garanayo ilaa man maaras ilaa man maarasa alculuuma culuumta qof aada u mumaaraseeyey wa khabara dabacaati dabacaadkana aada waayo arag ugu ugu ah maaha dabacaadka tijaariga waxaad ku arkaysaa waxyaabo aada khatar ah maalan wuxuu leeyahay fulaan ibnu fulaan kitaab baan beri waxaan ku arkay qofoo u tarjamaa fulaan qof buu sheeg yani xadiid buu ka hadlaa ayaan ujeedaa sanadkiisu uu ku jiro raawi mubham ah markaasu wuxuu yihi wafiihi wafii sanadihi wafii sanadihi muttahamun ayuu qoray muttahamun mubhamun iyo muttahamun isku siay u qormaan soo maa yani marka aan dhibic la siinin waayo ba'da itaada oo isku eg yihiin mubhamun iyo muttahamun isku siay u qormayaan dabcadaa waxay qortay marka mutaham mana aha mutaham waa mubham waxaa laga yaabaa dabcaadka qaar meel fulaan ibnu fulaan meel ah fulaanu bni fulaan inay qoraan fulaan can fulaan binti can in loo qoro makiinadda u qorto waa lagu wareeraa hadhow sanadkan mutasil miya mutasil ma ahan miya waa lagu wareeraa ma dareemi karo qofka aan waxaan aada ugu dhex jirin mararka qaar laada kuwa ka tegaya arkeen laada laada marka laga taga macno cagsigaa soo baxayo soo maa waa lagu wereeraya marka muxuu ka wadaasaan warkii hore warkan islama socdaan hadhow waxaad arkay kitaabkii dabca muxaqaqa meeshii laada laa ayaaba ka maqnayd hadhow marka qof markuu kitaabkaas wax ka guurinayo muxuu dhahayaa qaala nawowiyo kada wax uusan nawowi dhihin qalbigiisana aan kusoo dhicin oo ka guurina hadhow marka waxaa la leeyahay waxaa laga yaaba in nawowi qalad loo nisbeeyo qaladkana ma leh nawowi dabcadan iyo makiinadan iyo wax ku yimid marka dabacaad saxiix ah in la qaato kutubta waa muhim dadka yaqaana lagala tashto dadaan aqoonin waxaas dii lagala tashto suuqan kasoo gad un ay iska noqoto kitaabka dhanba yani yastacjimu lkitaab bas kitaabka wuxuu soo baxaa kitaab aad u qaab daranoo la fahmaynin uu kusoo baxaa wayanba marka ardaygu mar kitaab iyo wax uu gadana ama kala tashana inuu culummada taqaano arrimahaas uu su-aalo wayanbagii liaalibi ardayga waxaa u habboon an yaqra'a inuu aqriyo shay-an wax min siyari saalixiin dadka suusuuban siiradooda ku saabsan kutubta taraajimta ha moogaanin aqri litacluwa himmatuhu ardayga himmadiisa say u sara marto fi liqtidaa'i bihim oo ku saabsan ayaga inuu ku daydo yacni waxaa la yidhaahdaa cinda dikri saalixiin taxya alquluub dadka wan wanaagsan marka la sheego quluubta waa ku noolaataa waa lagu dayanaa qofkii waa dadaalayaa ayb kutubtaasna marka inaan la moogaanin sir aclaam nubalaaga taariikhu lislaamka labadaba dahabi baa iskale taarikh baqdaad taarikh madiinat salaam khadiib lbaqdaadi taarikh dimashq libni casaakir kutubahaasna xilyat lwliyaa dabaqaat lasfiyaa kutubta noocaas oo kale qaala alimaamu abulfaraj ibn اljawsiy waxau yihi fii sayd اlkhaair uu ku yidhi kaanat himam اlqudamaaءi min alculamaai caliyatan dadkii hore ee culummada ahaa culummada yani himamkoodu mid sarraysay ahayd tadullu calayha waxaa ku tusaysa himadoodu inay aada u sarraysa himiladooda tasaaniifuhum kutubahooda allatii hiya kutubahaas oo ahayd zubdatu acmaarihim cumrigooda yacnii burcaddii laga lisay zubda marka labeenta ama burcadda yani subaga caanaha marka laga inta la ruxo laga bixiyo ilaa waxa looga bixinaa waa qiimi uu leeyahay wnacam marka waxaa lati hiya zubdatu acmaarihim ilaa ana akara tasaaniifihim laakiinse wuxuu yidhi kutubahooda badankood duhirad waa baaba-een waa la baabi'iyey lianna himama طulaabi dacufat waayo ardayda himadoodii ayaa daciif noqotay fasaaruu yatlubuuna almukhtasaraat ardaydii waxay noqdeen inay dalbaayaan kutubta mukhtasaraadka yaryar marka kitaabadii waa weynaay maadaama himamkii dadka ay baaba-een waa iska baaba-een ayaguna baaba-ayaan kitaabkan weyn oo tafsiirka dabariga himam dhimatay ama daciiftay darteed ayuu usoo gaabiyey soo sheegay haddaad doontaan ka badanaan keeni lahay o tafsiir ka keeni lahay laakiin ardaydii himamkoodii baa gaabatay wax akrinaya male waa soo intaanaan ka dhigay waa kada nin walbaa imaam walbaa saasuu leeyahay marka fasaaruu yatlubuuna almukhtasaraati fasabiilu aalibi اlkamaali marka dadka badanaana hadda mukhtasaraadkaas yaryaray iska rabaan bal mukhtasaraadkii qaarkood goormuu dhammaanayo ay leeyihiin goormuu dhammaanaya kitaabka hadda la bilaabo inta uu meelaha taagtaagan yahay louna dhammaana inta uu meelaha taagtaagan yahay unbauna dhammaana fasabiilu aalibi اlkamaali kamaalka iyo dhammaystirnaanta ar qofka dalbayo jidka oo u marayo fii dalabi اlcilmi waxay tahay aliطilaacu calى اlkutub kutubta inuu daalacdo alatii qad takhallafat min almusanafaati yacnii ka hartay markaa musanafaadkii falyuktir ha badiyo min almuطaalacati muطaalacada ha ka badiyo fainahu yaraa min culuumi اlqowm wuxuu arkayaa dadka yani qoomka culuumtooda ayuu arkayaa wa culuwi himamihim ayuu arkayaa himamkooda sarraynteeda ma ayuu ka arkayaa yashhadu khaairahu fainahu yaraa wuxuu ka arkayaa min culuumi اlqowmi iyo wa culuwi himamihim wuxuu ka arkayaa maa shay yashhadu khaairahu khaairkiisa wax yacni markaa kiciyo wayuxariku caziimatahu liljiddi go-aankiisana u dhaqaajiya dhinaca dadaalka wamaa yakluu kitaabun kitaab kama marna min faa'idatin kitaabna faa'iido kama marna waacuudu biاllaahi min siyari haaulaai aladiina nucaashiruhum wuxuu leeyahay ilaahay baan ka magan galay taariikhda dadkan aan la nool nahay laa naraa fiihim ma ka aragna dhexdooda daa himatin caaliya mid himo sare sare leh fayaqtadii bihi fayaqtadiya bihim lmubtadi-u ardayga bilaawga ou ku daydo walaa saaxiba waraacinna ma aragna nin xalaal miirad ah fayastafiida minhu zaahidu ninkii zaahidka uu ka faa'iideysa lahay fallaah allah ayuu yihi calaykum bimulaaxadati siyari salaf salaf waxaad ku dadaashaan buu leeyahay taariikhdii a'imadii hore salafka milicsigooda inaad fiirisaan wa mutaalacati tasaaniifihim wa akhbaarihim kutubtay qoreen mutaalacashadeeda iyo akhbaartooda ku dadaala maxalushaahidka intaan dambaan ka rabnaa walaa takun ha aha walaa takun himmatuhu himmadiisu yaynan ahaanin laqda shawaadi min almasaa'ili masaa-isha shaadka ah inuu gurbiyo un bis wa akhdi اlgaraa'ibi walaa takun himatuhu laqda الshawaadi min almasaa'ili wa akhda algaraa'ibi garaa'ib qaadashadooda yaynan himadiisu noqonin min alaqwaali oo aqwaashi ah faina cabdiraxmaan bna mahdiy alimaam qaala wuxuu yihi laa yakunu imaama imaam ma noqdo fi lcilmi xagga cilmiga man akhada qofkii qaatay bishaadi min alcilmi waxyaabaha shaadka oo cilmiga kamida qofka qaato imaam ma noqdo yani shaad waxaa laga wadaa mas'ale aan waa masaa-ishii waadixaadka mashhuuraadka intaad ka tagto mas'ale shaad un bis inaad gurbiso ood ururiso waxaa lamid a dadka iyaguna khilaaf meelaha khilaafka bis barto oo markuu ka sheekeynayo meelaha khilaafka caalimaad u malaynaysaa meel yar haddii loo dhiibana ma yaqaan saasna ma fiicno wqala اlimaamu bnu qayim اljawsiya fii kitaabihi اlfawaa'id wuxuu ku yihi aclى اlhimami fii طalab اlcilmi himamka tan ugu sareyso cilmiga dalabkiisa dalabu cilmi اlkitaabi waالsunna kitaabka iyo sunnada cilmigooda inaad dalabto himamka taasaa ugu sareyso wاlfahmu can اllahi warasuulihi alla rasuul xaggoodo laga fahmo nafsa اlmuraadi waxa muraadkoodu yahay nafsi nafsadiisa la fahmo yani haddaad cilmi dalbayso himadaada waxaad isugu geysaa kitaabka iyo sunnada iyo inaad fahamto fahamka dhabta ah alle rasuul maxay u ilaahay muxuu kala jeedaa aayaddan muraad ullaahi fii hadihi alaaya waa maxay muraadu rasuuli sal ll slam fii hada alxadiid muxuu yahay inaad fahamto haddii aadan fahmin midaas dambe alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhaahdaa bidcada aasaaskeedaba waa intaas waa inaan naska laga fahmin muraadka alle iyo muraad muraad rasuul sal l slm wa cilmu xuduudi اlmunazali kitaabka alla uu soo dejiyo xuduuddiisa inaad ogaatid wa akhasu himami طulaabi اlcilmi wuxuu yihi arda dadka cilmiga dalbe himamkooda wax tan ugu liidato waxa ugu liito qasru himatihi himadiisa inuu ku koobo calaa tatabuci shawaadi اlmasaa'il masaa-isha shaadka ah wamaa lam yanzil iyo waxaanba imaaninba aan soo degin mas'ale aan hadda t aan oolin oo aan dhicin bisow ka hadlayaa walaa huwa waaqicun wax dhacayana aan ahayn ow kaanat himatuhu ama himadiisu ay ahaatay macrifata alikhtilaaf bis ikhtilaafka bis inuu garto wa tatabuca aqwaali اnnaas ama himadiisu inay ahaato dadka aqwaashooda inuu raacraaco walaysa lahu himatun himana ma u laha ilaa macrifati الصaxiixi min tilka alaqwaal aqwaashaas maxaa ka saxiixa inuu garto himadiisa ma aha waqala waxaa yar an yantafica waaxidun qof inuu intifaacsado min haaulaa'i oo kuwan ka mida bicilmihi cilmigiisa dadka noocaana lagama yaaba uu leeyahy in cilmigoodu ay intifaacsadaan wayanbagii waxaa habboon an yacrifa aalibu ardayga inuu garto dowman wa abaddan weligiisba mar walba daa'imnimo iyo weligeed naqsahu inuu fahmo ardaygu marka kulamaada u wax daalacdo naqsigiisuu fahmayaa marka inuu naqsigiisa fahmo waay wahada min alinsaafi naqsiga inuu fahmana insaafkay ka mid tahay qaala maxmuudun ilwaraaq atamu nnaasi dadka kan ugu taamnimo badan acrafuhum binaqsihi waa kan ugu aqoon badan nuqsaantiisa wa aqmacuhum lishahwatihi shahwadiisa iyo dookhiisa iyo waxaa naftiisa jeceshahayna qamcin og ayb wa aqmacuhum lishahwatihi iyo wa xirsihi xirsigiisa iyo dadaalkiisana qamcin og jaamicu bayaan ilcilmi wafadlihi buu saa ibnu cabdilbar ku yidhi wayenbaqii waxaa habboon lilmutacalimi qofka wax baranaayo an yacrifa inuu aqoonsado maraatib annaas dadka darajaadkooda fayastafiida uu ka faa'iideysto kullan mid kastaa minhum oo iyaga ka mida bimaa yaliiqu fii martabatihi wax martabadiisa u qalmo oo uga faa'iideysta markaa wayenbagii lilmutacalimi an yacrifa maraatiba annaas inuu aqoon u garto kana faa'iideysta mid kasta wuxuu ku habboon yahay martabadiisu ku habboon tahay qaala alkhaliilu bnu axmed alkhaliil bnu axmed alfarahidi waxa uu yidhi shaykhu siibaweyhi ayaamii arbacatun maalmahaygu afar waayo yii afar maalmood yani afar maalmahaygu afar nooc yowmun maalin akhruju waan baxayaa fa alqaa fiihi waxaan la kulmaa man huwa aclamu minii qof iga cilmi badan faatacallamu minhu waa ka baranaa fadaaka kaagaasi yowmu faa'idatii wa haniimatii waa maalinkii faa'iidadeyda iyo aan soo haniimeysanayay wa yowmun maalinna akhruju waan baxayaa fa alqaa fiihi waxaan la kulmayaa man qof ana anigu aclamu minhu aan ka cilmi badanahay fa ucallimuhu waxaan barayaa marka fadaaka kaagaasina yowmu ajrii waa maalinta aan ajarka helaya ile qof aan jahliga ka saaray wax baray wa yowmun maalinna akhruju waan baxayaa fa alqaa fiihi waxaan la kulmayaa man huwa milii qof anigoo kale ah fa udaakiruhu waa la akhrisanaa casharadii baan la mudaakaraynaa fadaaka kaagaasina yowmu darsii waa maalinta aan daraasadeyda iyo waa darsigeyga maalinkiisa wa yowmun maalinna akhruju fiihi waan baxayaa fa alqaa waxaan la kulmayaa man huwa duunii qof iga hooseeya xagga cilmiga wahuwa yaraa isu malaynayase anahu fawqii inuu iga koreeyo jaahil murakabka falaa ukalimuhu lama hadlaayo yiri wa ajcaluhu waxaanan ka dhigaynayaa yowma raaxatii maalinta aan nastaan ka dhiganaa maalinkaas nacam yani ninkaas la jaqjaqlayn maayo maalinka aan arko qof anna aan ka faa'iideysanaynin isagana aan iifa yani qofaan isagiina ii faa'iideey karin anigii inaan u faa'iideeyana aan ogolayn waa iska nastaa yiri maalinkaas nacam yowmu raaxatii baan ka dhiganaa nacam taas marka afartaas u kala qaybsaday marka qofku marka inuu maraatibta dadka uu yaqaano qofka wax ka kororsan karana ka kororsado qofka wax la akrisa karana la akristo qofka wax u faa'iideey kara u faa'iideeyo qofka kalena uu iska ka leexdo ayb qofka haqiilka shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi dadkii hore sida imaamu shaafici iyo kale xisanay u dareemi jireen xisan iska dhaaf yani si macnawi xisanayba u dareemi jireen imaamu shaafici wuxuu yidhi maalin ou ila soo fariisto qof haqiil a ma jiro haqiil athaqiil waxaa la yidhaha qofka asna aan caqli badanna aan lahayn waayo aragnimada caqli badan male cilmi badan male waxna ma dhegaysanayo waa lagaa roon yahay qofkaan dhegayso male qofkaan qofkii aad dhegayso lahayd waayo adiga male isagiina waxma faa'iideey karo waana hadlaa maanta dhan waa daldalmaa qofkaas marka wuxuu yidhi qof haqiila ma soo fariisanin jaanibkayga ilaa jaanibka uu iga fadhiya culays baan ka dareemayo markaasuu ibnu taymiya wuxuu yidhi dadkii hore dee yani si caadiyayba u dareemayeen yidhi ayaka sidii in qofka fisicali wax ugu dhaceen oo kale annagana wuxuu leeyahay waa nala joogaan waqti badanay nala joogayaan ma dareemeyn dareenkiia naga baaba-ay uu leeyahay annagana inaan xisan u dareenno iska dhaafe sidii kale xataa ayaa nagu adag uu leeyahay inaan u dareenno marka kaas qofkaas camal waayo marka qofka uu sheegayo in laga raaxaysto ay tahay wacalayhi waxaa qofka laga rabaa anlaa yumakkina in uunan makaninin qalbahu qalbigiisa ashubuhaati shubuhaadka qalbigiisa inuunan shubuhaadka makaninin ayaa laga rabaa ayb oo markaad kutubta iyo waxyaabahaas aad akri aada akhrisanayso waa inaadan qalbigaaga makaninin shubuhaadka ayb fayusgii li fayusgiya likulli maqaalihi likulli maqaalatin meeshaa ta ah ku jirta qalbigiisu marka inaad shubahaadka uusan makaninin fayusgiya likulli maqaalatin marka uu u dheg raariciyo wax kasta oo qof dhaho daad wax walba iska dhegaysato qof yiraa ama kitaab walba iska akriso fikrad walba aada iska dhegaysato waxay ku keenaysaa marka dhibaato oo aday markaa yani taas ay ku dhibaysaan ayb saa darteed marka ma sameyneysid siyaalkaas ayb waayahay fayusgiya likulli maqaalatin markaa oo u dheg raariciyo wayasmaca kulla nixlatin caqiido walbaana markaa uu dhegaysto sidaa ma sameynayo faclam ogow ana alquluuba quluubta daciifatun inay tahay tu daciifo taag daran waalahwaa'a ahwaa'duna khataafatun inay tahay mid dadka kala dafdafayso quluubta waa daciif ahwaa'duna waa kala dafdafay dadka yani waxaa laga wadaa haddaad iska dhegaysato maqaaladan ama waxaan erey bidca wax bidcaa wax walba aad iska akriso qof walba aad iska dhegaysatid waxaa dhici karto qalbigaaga inaad inta ku kalsoonaato aad tiri anu waa kala aqaanaa wax xun iyo wax fiican adhow marka qalbigu bani aadamka waa daciif ahwaa'daa jiidanayso ahwaa'duna waa jiidasho badan tahay marka ahwaadaasi waxaa inaadan dhegaysanin baa wanaagsan wixii hadda ahwaa ama bidcooyin ah oo min xaysu alcilmu iyo aimada ahlucilmiga kalaamkooda agtooda wixii ka ahaan ka hadlaynaa ayb walyajtanib ha ka dheeraado can kulli maa shay dhammaantii xaggiisa yamnacuhu ka celinayo wayubaaciduhu ka fogeynayo can ilcilmi cilmiga ka fogeynayo oo min aljidaali dooda walmunaadaraati doodaha qabla awaanihaa waqtigeeda ka hor dood aan waqtigeedii la gaarin bu iska doodo qofka cilmigiibuu kaga fogaana ka fogeynaysaa iyo wa tatabuci zallaati man axad zallaadkii in la raacraaco ah yambagii lahu ay habboon tahay an yatacallama minhu inuu markaa yacni wax ka barto ayb qofka uu wax ka baranayo zallaadkiisa iyo qaladaadkiisa hadduu raacraaco arrintaa waxay keenaysaa cilmiga inuu ka fogaado ouna waxba baranin qofkaani inuuna waxba baraninay keenaysaa marka si aada uga faa'iideysato sheekaaga waxaad samaysaa zallaadkiisa adiga ha raacraacin haddoon doonanin haraaraha raadraadinin walyabtacid ha ka fogaado can istaari alaxkaami axkaamta soo saaritaankeeda calanaasi dadka korkooda uu kusoo saaro axkaam in dadka uu ku dul dhejiyo gaal waayo qofkaas fulaan kaafir fulaan munaafiq fulaan mushrik fulaan kada fulaan mubtadic waxyaabaha inuuna dadka uunan ku axkaam dadka uu dul dhigo yacni axkaamta isaga inuu soo saaro xaggiisa ka timaado waa arday aqoontiisii weli ma dhammaystirmin ma gaarin isaga dadka ahlucilmiga ha u dhaafo waxbayaanu isku wa tasniifihim iyo dadka qaybintooda oo la yidhaha intaanna waa mu'miniin fi khullas ah intaan waa munaafiqiin intaan waa kufaar intaan diintay ka baxeen intaan waa kadaa waxaas inaan la dhihin intaan waxyaabahaas o dhan ay yacni magac oo asmaa'da axkaamta ay ka dhalanayso ah cilmi wax ayuu u baahan yahay qofka marka la duldhi noo wax noocuu rabaa ahaado qofkii marka aan cilmi u lahayn waa inuu aada uga isaga ilaaliyo oo dadka cilmiga le u day mas-uuliyadaadana maba ahanba taas qofkana waxaa u fiican waxaa isaga aan marka dantiisa aan ahayn marka ama aanba waaj waajibkiisa aan ahayn inuu iska dhaafo faraha ka qaado wa tasniifihim iyo dadka qaybintooda walamaa yabluq isagoon gaarin weli sha'wahaa yacnii aan gaarin markaa yoolkeeda ama yacnii gaarita meeshii gaaritaankeeda laga rabay aan gaarin oo aan culumo noqonin macnaha fa yuxaawilu wuxuu isku dayayaa an yatiira inuu duulo walamaa yurayish isagoo weli aysan baalashi usoo bixin shimbirku hadduu maago inuu duulo baalashiion usoo bixin ma duuli karo waa soo dhaca qofku marka inuu iska ilaaliyo waay waxyaabaha dad badan waxaad arkaysaa dadka axkaam inay dul saaraan ku ibtilaysan hadaad tiraa kaalame xarafkii aada dadka ku gaalaysiisay ama xarafkii aada wax ka sheegtay akri bal haddaad tiraa naskan hebelaa yirida aad culimmada aada leedahay bal kici akri haddii la yihaah kicintiiha dhib ku noqonaysa ayb walaa yucdii hamarata fu'aadihi ma siinaayo qalbigiisa mirihiisa man ubtuliya qof lagu ibtileeyey bitasniifi اnnaasi dadka inuu nooc nooceeyo min asaqadati ah kuwa marka liito oo xagga cilmiga ku dhacsan waalqawqaa'i iyo kuwa waxmagaratada ah qalbigaaga hasiinin liyalcaba bihi so ugu cayaaro ardayga qalbigiisa inuu siiyo dadka qawqaa-iyiinta oo maanta meel taagan berri meel kala taagan oo aan aqoon lahayn oon cilmi lahayn oo keliya uun maftuuniin ah xalaal meerad uusan ku jirin walow boqol hadduu rabo yacni konton kitaaban wax ka keenaya hadduu rabo ha yidhaahdo wixiisi haddii ay yihiin wax daba go-an oo faham go-an yani kontonkaasi kitaab waxma u keenaya qof walyan-a ha ka dheeraado can itacasubi tacasubka ha ka fogaado iyo walmayli iilasho ila alfi'aati almukhtalifa kooxahan kala duwan loo iisho walaxzaabi almutanaaxira iyo axsaabtan dagaalamayso walyakun ilxaqu xaqu ha ahaado daalatahu lmanshuuda mar walba ha xaqu ha ahaado shayga ka maqan oo uu raadinayo waliyatacaawan maca almuslimiina muslimiinta hala tacaawuno ha kala qeyb qaato muslimiinta waxa caamka iyo danaha yacni wanaagga laga shaqeynaya biri alla kacabsiga iyo samafalka dadka muslimiinta ha kala qeyb qaato oo yownan noqonin nin muslinkii ka soocan dadka qaar baa waxaa lagu tarbiyeeyaa tarbiyada xisbinimada ama taxasubka ama kooxaysigu iyo oo tacasubka ku dhisan waa tarbiyo keenayso qofku inuu muslimiintii qalbiga u furin isaga dhan cuqdaa ku jirto waxaa la yidhi magaaladan sidaan u weynay saddexda milyan ama ka badanba ku nooshahay intaas bisaa muslimiinka ah intaasuu salaada ku tukanaa hadday dhintaan intaas uu yaqaano la tacaawunaa intaas uu yaqaano salaada ku daba dukanaa qof uusan aqoonin waa u gaal ama shaki ayuu uga jiraa koow qaybo kalena waxay leeyihiin intaas waxaan ahayn dadku ma toosna waa mubtadica inta kale ha salaamin ha la sheekaysanin wax ha ka dhegaysanin hadduu jirada ha soo booqanin janaasadiisa ha aadin dadkii marka qalbigii wixii ilaahay uu yihi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan arrinkii uu rabbi yidhi oo dhan qalbigiis ma samay karo leanna qalbigiisa bugdi iyo karaaha muslimiinta qaarkoodaa laga buuxiyey oo la geliyey marka ardayga maaha macallimiintana waxaa waajib ku ah in aynan dadka ardada ardada inaysan kooxa kooxo ka dhigin ardaygan aduu inuu wax kaa faa'iidaysto u yimid aduu inaad yeelato meeshaad rabto u hagto kuguma imaanin hadduu kaa dareemo ah cilmi waracnimo yani istishaare iyo la talin iyo wax kacelin iyo ayaad leedahay laakiin inaad tiraa aniga waxaan ahayn col ka noqo qofaan aniga ahayn wax ka dhegaysanin haddaad ku aragto isagoo qof kale wax ka dhegaysanaya inaad tiraahdid marka aada u xanaaqdid ama aad tiraa orod iga tag waxba maba kuu akrinaya taa marka waxay keenaysaa qofkaasu waa culamaa dunya culamaa ulaakhira maahan kaas oo kale dadkiina wuxuu gelinaa tacasub iyo shiddo iyo dhib wixii bidca iyo qofkan dararkiisu hadduu muuqdo oo dadka yacni shirkiyaad iyo bidac daahir ah la yaqaano oo ardaydiina uu suntaasi ku faafinayo alamru bilmacruuf nahy can lmunkar waa jiraa sheekhu ardayga waa inuu ka celiyaa waana u sheega xanna ma ahan taas oo kale meelaha xanta ay ku bannaan tahay waayaba waa alimaamu nawowi riyaad saalixiinka iyo wagayruhu uu ku sheegay ayb laakiin dadkii muslimiinta in la yidhaha qaarkoodna laga dhigo la kala koox kooxay intaas la tacaawun waxaas kalena iska daadiis sidaas maayana waliyatacaawan maca almuslimiina muslimiinta hala tacaawun cala albiri wataqwa ha kula tacaawun samafalka iyo alla kacabsiga labadaas kamaa amara allahu tacaala siduu alla amray watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan walyastacin birabbihi ardayga rabbigiis ha kaalmaysto fii hadihi almuhimati alcadiima muhimadan weyn dhexdeeda waayo cilmi sharci u barana dadkiibuu barayaa waa lagu da waa yacni ummadiibuu markaa xalaashii xaaraantii u kala bayaanina kufrigii iyo iimaankiibuu dadkii u kala caddaynaa sunnadii iyo bidcadiibuu u kala caddaynayaa daacadii iyo macsidii wax weyn howl weynu ummadda u haayaa maadaama ay howl weyn sugayso rabbi haka ha u kaalmaysto arrintaas waayo dadka nin walbaa waxbuu rabaa inuu noqdo markuu weynaado dadka yaryar qofna wixiisu waxay noqonayaan dad sida loo daaweeyo mid guryaha sida loo dhiso mid sida yacni xoolaha iyo loo daryeelo mid beerihii waxyaabahaas u barana tacmiirka dhulka dadka sida loo daaweeyo midna ardayga laakiin daalibka cilmiga sharciga baranayo oo berri mufti qaadi imaam waxyaabahaas oo dhan laga rabo inuu noqdo hawsha uu dadka u hayo hawl sahlan maaha waa hawl sacaadatu dunya waalaakhira ku xiran waa inuu marka ilaahay kaalmo weydiistaa si uu hawshaas uunan uguna ceeboobin ilaahayna uu ugu fududeeyo fa inahu man istacaana birabbihi rabbigii qofkii kaalmaysto acaanahu waa u kaalmaynaya alleh wa bihaada kan ayaana yakuunu daalibu ardayga uu ku ahaanayaa mubaarakan mid la barakeeye nafaacan lilkhalqi khalqigana ku anficid badan وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحاaبه marka kitaabku intaanu ku dhammaaday waqti qoraalkiisana taariikhda meeshaas ka muuqata u ku dhammaaday faraqtu minhu bxamd الlahi taعaalى yowma الsبti الsaaبع min شhهri رaبيع الأول sanaةa سبع وaلaaثiiن وaربaعمiئaة وألف ilaahay waxaan weydiisanaynaa aslan kitaabka ardayga un aadaab iyo waxunba u sheeg sheegayaa aadaabtuna waa wixii tarbiyada camaliga ka fiican midda laysu sheeg sheega ee la akriyo ama kutubta lagu qoro ama dadka afka looga sheego midda camaligaa ka fiicane inuu ilaahay tarbiye camaliyana na waafajiyo ee cilmiga iyo sharcigana uu ilaahay noo furo ee uu markaas naga yeelo kuwo cilmiga barto kuna camal falo ummaddana gaarsiiyo aakhirana ilaahay uu ku sharfo inuu naga yeelaan ilaahay weydiisanaynaa dhammaanteen kitaabku marka halkaan uu ku dhammaaday in sha allahu tacaala dabcan de waqtiga labada habeen oo kan uu bixi jiray yani habeenka talaadada soo gelaysa iyo habeenka arbacada ay soo gelayso sida caawadan oo kale ayaan akhri jirnay usbuuca soo socda kolley marka waxaan akrinaynaa riyaad الsaalixiinka lilimaam الnawowi riyaad الsaalixiin isaguna kitaab tarbiye ah oo aan ka rabno inaan ku tarbiyowno ayaan rabnaa caamo iyo culumo iyo arday kulli waa kitaabkoodii way marka kitaabka riyaad الsaalixiinka yaan talaadada soo habeenka talaadada soo socoto iyo habeenka arbacada labadaas habeen akri doonaa in sha allahu tacaala wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi waalihi wsl